waxaad maqashaanba waxaan marxaladahayna iyo iskumaatagteen iyo kulamadayna dunyahan socday oo haddadaan ku arkayno aan ku jirno ahay dhacdadaan soo naqnaqatay kuwaad soo naqnaqatay gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose waa sector number conton garab sheemo gaar ahaan garab sheemo horena beriise loogu laayay dadka aboodiranaya haddana xoolo dhaqato kabaalaysan oo abaarti hayso oo ay dhibaatadii ay ka muuqato ayaa si toosoo bareera loo weeraray iyadoo la leeyahay shibaab halaynay shabaabna ay haynin maydad iyo dhaawaci waa la keenayo waa yaalaan jeeray ku jiraan dhaawacina ayagoo ogaad oo nool ayay joogaan dad da-ah iyo haween iyo ilmo ma ahan shabaab waa gartay shabaabna shabaabna inta la soo qaado laamaha ammaanka lama soo marsiiyo lama daaro shir jaraa'id laguma kor qabto waa gartay ee, dadkan dhacdadan hadda aad sheegayso ugu dambeysay lambar konton ka dhacday yaa laayay waxaa lahayay nin sargaala nin sargaala iyo ninka aniga inuu sargaal iyo in kale kala ma aqaano oo meelaha dagaalada ka wadi jiro jidka u xirraa jiro dhibaatada ka jirta inta shiraanbood ka sukaysa dhibaatada ka wado waafa la yidhaaho sida tooska ah ciidamada iyo arkaleydiga la riday waxaa hogaaminayay nin la yidhaaho genaraal sheego oo horeyna shabeellada dhexe dagaalla ka dhacay uu weli jira qayb ka ahay sida deegaanka xawaadmid haddana dowladda ay u xil saartay meeshaan waa gartay marka dhacdadan goormay dhacday oo maanta dhacdadan waxay dhacday shalay maalinka ka horreeyay dhacday waa la ogyahay beryahan oo dhan xaaladda waa la socday dadka wasiirada iyo xildhibaanada iyo sanatarada ka soo jeeda deegaanka intaas waa isla joogeen dhacdo la yaab laho amankaagahay ku naratay waxa ka uraya dadka ku nool deegaanka shabeellada hoose waxa ku nool waxa loo baabi'inayo oo mar ciidamadii danabka iyo ameerikaanka iyo amisoonta farta loogu fiidayo lagu hogaamayo shabaab meesha ku jira looleeyahay oo loo baabi'inayo waxa laga rabo oo laga doonayo aniga ma garanayno waxaan baab u diraynaa madaxweynaha oo shacabka dalka iyo dadka inuu badbaadihayo u dhaaftay waxaan u diraynaa guddoomiyaha baarlamaanka waxaan u diraynaa ra-iisul wasaaraha annagu si gaara in naloo taargasanayo dadkan deegaanadan ku nool shabeellada hoose ku nool in la taargasayo oo ay samay shabaab meelaha uu joogo waa la yidhahnaa meelaha Waa uu gartay.
joogo waa la yidhahnaa Waa dowladda gartay.
ay u tagtay kula dagaalata la raba waa gartay marka tirada hadda dadkan aad sheegtay in aad haysaan meydadkooda imise ayay gaarayaan dadku inta hadda la soo gaarsiiyey oo filinjeerada ku jirta waxa waaye tira afara qaybo kalena dadaa jira dad la soo qaadi waaye oo laba kalana waa jiraan sideeday ka kooban tahay dhimashada dhaawacoona isbitaalka kaysanay iyo isbitaalkan em, wuxuu yaalaa em, madiino waxaan rabaa waa la arki karaa waxaan rabnaa in dhacdadaasi aanan meel dhexa lagu gunaanadin oo la gacmo geellay hoosaa loo dhaqaa laga dhigin annaga haddaan nahay waxgaradkiisa soo jeeday deegaanadaas ma aqbali karno kalsoonidii aan dowladda u qabnay ayaa mugdi gashay go-aan ayaana ka qaadan doonaa waxaan kaloo baab u diraa saraakiisha ku abtirsata dadkaan la laayay kuwii hore loo laayay iyo kuwa dambaba inay do- oo dowladda kamida oo reedahooda lagu qalabeeyo waayo saraakiil kale oo aad moodo inay ciil qabaan ay dad u ciil qabaan kuwii kalena aan la qalabaynin inay dadkooda soo dhex galaan oo dadkooda si gaara ay u tashadaan ay isu difaacaan sida hadda ay isu difaacaan deegaanada eh, puntland iyo eh, somaliland iyo eh, ko- eh, dadka sida puntland sida isu difaacaan ayaa isu difaacayna si qabiil ah, iyagaba waa qabiil wa wa wa- waa gartay een, caddayn ma haysaan idinka een, dadkan in ay yihiin dad shacaba caddayn dadkii oo nooloo maydahoo waayeelayn ilmaahoo isku jira caddayn ka weyn maa jirta walaalkeeyow waxaan kaloo kuu sheegaa alkaleeridii ciidamada een, ay isticmaalayeen dhumaacyada ay ridaayeen oo een, qaybo aanan qarxinaan lahaayahoo taalla sida ay aqyaabtuba sheegaysay dadka noolnooloo dhaawaca waa arki kartiin hadday shabaab yihiin waa la waraysan karaa een, isbitaalka kaysare ay ku jiraan kuwa hadda maantay ugu dambaysay ay saxaafadda kor joogtay oo meydahoo la arkaayo inaysan shabaab ahayn nooc shabaabna shabaab ma ahan dhalinyaro isu timid waa shabaab horta dhalinyaradana ma Waa ahan dad gartay.
waayeelaaho daawa Laakiin oo daruuf ka muuqata daruuf howlaaniyay ka muuqata laakiin waa waxaa la leeyahay een, in ay dagaalamayeen adiga ma dagaalamayno nin shacaba oo meel joogana ma dagaalami karo ee, laakiin dadku waa og tahay haddii lacabursh lacabursho qof la arko qof baa haysato qofti falaan haysato qofti waran haysato waa shahiid shahiid xoolaaleyd ul iyo waran iyo waxaasa isticmaala ma hubaysno hoolaaley Waa gartay.
warshada ma maqleen haddii ay timaado in la layhayo naftooda iyo maalkooda guryahooda loogu tagana waxay haystaan waa sidaya sharciga haddii gurigaada nin kuugu yimaado oon amar maxkamadeed kusoo gelaya iska waa gartay een marka ma u gudbiseen saraakiisha ugu sarsaraysa ee ciidamada een arrintan ay qusayso ama madaxda dowladda Arrintan- arrinta dad far la arkaba farti xigtaan lagu guraa ninkan waxaa u xildhibaana profesor dhalxo profesor dhalxana inaba ayaan ku ogaay nin ciil qabo bir asaga si toosa u weerarayo shabaab weerarmadhaha ninkan inuu qabto shabeellada hoose waa la isla degan yahay waa la isla nool yahay Een, waa tuuna nin gubaha ka jabaadiye u ahay oo maamul guri loo magacaabo jabadnimada uga bilaabay gubaha ka jabaadiye jidka labarbantor iyo ninka islaamud ka dhexaysa aanan shacab laban nin waalan hadda kooma socdo inuu ku dilay waa ogtahay in hugmiisa ay ku dileen oo hibahaan loo dilay waa gartay waa marka gartay waa jirtaa waa fowda asagana wuxuu yahay dawladda ayaa jeedaysa aniga ma adan hadda waxay ku magacaabeen iyo wuxuu yahay nin ciidaa meel ku haysta waayo oo hadda midabkuu raba yeelahaye ninkaas annaga si gooniya xildhibaano leeyahay iskuu leeyahay laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay oon ka rabnaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wax kalaan tab- tabanaynay oo uur buuxa waxaa la horsiinaa kacisa annaga haddaan nahay dadka een ku nool deegaanadan horay aan xaquuqdi aan lahayn oo gobollada kale xaquuqday leeyihiin aan naloo diiday oo aan u weynin oo maamulkayni la diiday Een maamuladii kale oo dadka ay mataqaanaa een niyadda ku dhisanahayeenna waa dadka reer shabeelle iyo galmudug waxa ka taagan oo la leeyahay een aniga ma aqaanay farabirina ku jirto waa la baadaasho reer shabeelle waa dhintay galmudugna waa si- waa sidaas anigu dadku intaas u degaa een qaasatan gobolkan banaadir dadkiisa yaanahay xaquuqdii maamul goboleedka loo diiday shirarka lagu qabto dhaqaalaha la cunaayana dadkii laga qaadayo oo ama een ganacsato ha naqatee dekadii elaboorka weynka wixii ugu badanaan leenahay Een magaaladan magaaladan dadkii qariiradahan ulahaayaan nahay ninna wuxuu ku leeyahay xaansho dadka xaanshada kula magaalada muqdisho midkay udhexaysa udhexaynta dadku in loo dib ayaa la rabaa magaaladan dadku xaday ku leeyihiin annaguna qariiradahaan u leenahay magaaladaha kale waxay habuuboy leeyihiin aan leenahay hanala tixgeliso dowladda dastuur soomaali dastuurkaasay ku heshiisay dastuurka ha lagu dhaqmo yaana layska dhina tirin baadaas dowladaan ka rabnaa maqaam gaara aniga maqaam gaar ahaa loo suubaa dhihi ma karo darowga intaan tago talaada talena ku marhi waxaan rabaa goboladan aan talada ku leehay sharciga dastuur gobolada kale ay qabaan in lagu dhago xaquuq aan ku helno dowladda